bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatulaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfaylaa ka dhowaada warka haminamo warsan qodobada ka dheega doontan dhugunsadayaal waybaa ku mid ahaa maxkamadda ciidamada qalabkeeda ogeega xukundil ee ka fuliyday magaalada baydhabo gudoomiyaga cusub ee degmada buulabuurda gobolka hiiraan oo la kulamyahana ku mid ee dadka ka noola degmadaas madawenaga koonfur galbeed soomaaliya oo seediy degmada xudur ee xarunta gobolka bakola maamulka deegaanka goobgaduud buurey oo ku warbiy xaalada ammaan ee degmadaas xillo wararkayo sheegaan anti al-shabaab iyo geedka weerara ka qaad deegaankaas dowladda soomaaliya oo bilaabo hayta dhismo garoomo diyaaradeeda muhaajiriin soomaaliya ka jarta oo deeraan isbeena xulafada sacuudiga soo gaamyahay oo duqeyn ku jeysadeen dalka yemen iyo weliba dadqaba cudurka halista ee ebola oo kafadi magaalooyinka yaala jamhuuriyadda dimuquraadiga ee konga
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
haminamo dhugunsadayaal sabte oo axadnaha gala hayta taaragdanaya ka eedanta labaatan sagaalka bilatum i lamaa diseembar sanadka lamada kuntum i siyeedka hana sooy bahayana qodobadii warka haminama haddana ka dhowaada usigii oo fisan waana siin akhri doontaan shuur ismaail axmede maxkamadda ciidamada qalabkoodiiyo waybayageka magaalada baydhabo ka fuliday xukun dil e maxkamadda ciidamada qalabkooda ee soomaaliya geeka xukundil ee kafuleede qof ku tirsanaya xarakada al-shabaab kaasoo hore dilanku jeysidii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya qofkan dilkala kafuliy geeka ayaa laka magacaabo jari maxamed aadan borow kaasoo masjidka yaala magaalada baydhabo ka dili sheekh madeer madgaab oo kumid tahay culmaaudiinka caanka kahay magaalada baydhabo meelaha xukunka dilkee kudhii wayba ka sugunayay gudoomiyaga maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabkooda xasan cali nuur shuute iyo gudoomiyaga maxkamadda kore ee ciidanka qalabkooda liibaan caliyarowa dhamme muumin xuseen cabdulaahi ku-xigeenka heer ilaaliyaga maxkamadda ciidamada qalabkooda iyo ku hadalee xukunka dilke oo geeka iyo fulyanga taariikhdu markay ahayd koobiyo labaatankii bishii lixaad laba kun toddobiyo toban waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah isla maalintii xukunka ku dhacay ayuu xukunsanuhu racfaan ka qaatay xukunka maxkamadda derajada koowaad ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd shantii bishii toddobaad laba kun toddobiyo toban maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay mar kale u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacanku dhiigle shabaab maxamed aadan cali boorow waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku caddaatay in uu si bareer ah oo ulakac ah u dilay marxuum sheikh madeer madgaab caliyow maanta oo ay taariikhdu tahay sagaaliyolabaatanka bisha labaiyo tobanaad laba kun siddeed iyo toban waxaa lagu fuliyey xukunsanaha xukunkii dilka ahaa madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigaranya weybausageeka deeray degmada xudur ee xarunta gobolka bakoola faahfaahinta warkan way baninhaye mukhtaar sheekh aadan dalmara madaxweynaha maamul goboleedka koonfur uurs iyo wafduu soo hogaamiyawiya geeka bariisadii weliba ku degeena diyaara degeenka beledka xudur ee caasimada gobolka bakool wafdiga madaxweynaga maybaasi eeda diyaara degeenka xudur aan ka dhawaayay dadweyne eedan badan oo ay hogaamiyayeen gudoomiyaga gobolka iyo weliba kan beledka xudur kureed wafdiga madaxweynaga may baa lahaan waday dhinigaas iyo beledka iyo weliba xarunta maamulka gobolka meelaasna mayba hadallo mahadnaqan badan ayaa ku jeediyey guddoomiyaha gobolka iyo weliba kan degmada xudur geek way baahna deeray madaxweynihii koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan lafti gareen iyo wafdijiyo wasiiradiis yaa magaala madaxda gobolka boqool xudur yani deeri eedana macnaha aan ka farahasanna kolley geeka farxad wiingayaniatuna haddii una kume una ku turjumaana dadweynaha reer bokool run ahaantii arrintaas iyadaan ka farahasanna waa madaxweynihii muddaad tutuma maalmood ku yar madaxweyne ayay booqashanayn kooy waa marki koowaad madaxweyne oo nooca una kulmaana alxamdulilah ilaahay mahadusku le madaxweyneha dhawaaw
eedaan ka faraxsanna ini booqashadeen horeyti madaxweynahan intakooy gobolka bokool saas daraaddiye anagoo ku turjumaw dhammaan dadweynaha gobolka bokool waa ka dhawaayana da'ama furan iyo qalbi wanaagsan madaxweynaga owsiina korjiye hadal iyo dadweynaga reer xudurmay baa eeda aan kuguma hadnagay sidii faylahayta ee yohaanka dhawaayeen garoonka diyaarado xudur ilaa iyo beledka lahamku gelbiyaayimay baana sheegay in dowladda afartan sana usoo hogaamiyaw iyo si eede walanku qobado doonto dhinniyo badan oo hata dhibaatooyin iyo ku haysadaan dadka ka nool gobolka bakool eedaan ka faraxsanna inuunu geeka koyno magaalada xudur ee caasimadda gobolka bakool sifaylanna haniinka dhawaay walan mahadnagaana shacabweynada xudur sida fayley haniin dhawaayeen yaan ka mahadnagaana waraysi goonian ka mahadnagaana maamulka gobolka bakool degmada iyo gobolkaba dhawaayooku iyo hana dhawaayeen runtii booqashadii niinka horreyti oo koonfur galbeed si doorashada indhihida unakoyni ahayta gobolka bakoolaa ku bilaawni degmada xuduraa ku bilaawni walawnan weelni waliwaa hawaljarohu dadka xudur iyo gobolka bakool degan dadowladeedu dadnabadeedu daddowladnimada ambaahanwu daddowladnimada sidan ka dhaqsa badan in deersiina unfadaanagu daruufo ka jara ogna si gooni gooni yaan argi doonno ururada bulshada la kulamaan dhallinyarada la kulamaan shacabkaa la kulamaan haweenkaa la kulamaan maamulkaa la kulamaan wala iyo qabaan ya warsadaanna insha allah waana wala ku qabadi doonno ururada bulshada si gooni aan argi doonno tacliinta caafimaadka baro una fiiri doonno ha kormeeri doonagu shacabka reer bakool khaasatan degmada cudur iyo wali fadaanee wala iyo qabaan iyo wala iyo ka nooliyiin iyo wala iyo duruufta iyo haysata amni iyo caafimaad iyo walbarasho madaxweynaagii wafdijeyimay baa ka jaray aadan maxamed nuur aadan saransoor oo uu sahay lankii kaalinta lamaad ku galay doorashadii tomiyo sagaalkii desembar kudhidii beledkun baydhabo waana booqashada madaxweynaagii yaati inkuhoreyti oo uusa kaseeda gobol ku mid ah saddeeda gobol oo maamul goboleedka koonfur ursugu koobanyiye
maamulka deegaanka goobgaduud buurey ee gobolka baayaweyba uuse ku warbiyaya weerara hiraabtii horay oo ka qaadeen xarakada al-shabaab xasan boolow isaaqa guddoomiyaga deegaanka goobgaduud buurey ee gobolka baaya oo mar waraysis idaacadda warsan yaweyba uuse faahfaahin kooban ku biyaya weerarkii geeka al-shabaab haka qaadi ee deegaankaas
horta anaa raamadalaankadanada janada firdoosi ilaahay waraabi landeegaanja indamadiyo dalandalanjindamadiyo hal qofana oo geeriyoodi ama qofna dhaawaco suurtuma inan idinku sheega intii sagaal qofki duugahaya yo ha oo ilaa dhaawacyo dhamashadan taasay tee dhimashada sagaal qofan aan idin sheegay oo ila weeraadimeyna siin rooganaysan ha dee bulshadaan inashagaya haytahay waxa hatayada maasan injeelayna inshaalla yo injeelayna bulshadii dawladii jeelo inshaa warbixin aanu gudbaanti derbaalo inshaa baawre derbaalo meelida ka jawaanina sheegay mayli wadaaga korna inshaa horta dadka baniaadanka inshaagaba ilaahay ooba afaadna soo nabadmasi santii inshaaga nolol maalameedka israasada bulshadana yaana waxyaalaha inshaa lanka baahanimay ba walaagi oy dareenta kuwa meelihii walyaro inshaa kugaa kugadiid intiyan ciidamada inshaa jeysaasi ayaan aan warbid unin howlgalo oo uqaban marar badan iyo sidan oo kale xarakada al-shabaab waybayo weerar hanka qaadana deegaanka goobgaduuda buuraya haanasayo markii weerarka ka qaadana ay isku ku bahayeen deegaanka way banaanta badan weeraradaas ayuu ku dhaladayana khasaarana iska jara dhimashee dhaawa guddoomiyaga cusub ee deegaanka buulaburda ee gobolka hiiraan yoweybaus la kulumay hana ku mida dadka ka noola degmada buulaburda faahfaahinta warkan weyba beledweynahan inku diray bashiir cabdulaahi ismaanga maamulka cusub ee degmada buulbirda ee gobolka hiiraan ayaa kulan la qaatay saraakiisha amisom iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada buulabirda ee gobolka hiiraan waxayna ay ka wada hadleen sida ay wada shaqayn karaan maamulka cusub iyo shacabka ku nool degmada buulabirda ee gobolka hiiraan kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha degmada buulabirda cabdicasiis cabdulaahi daahir durow waxaana uu ka warbixiyey kulankii ay la qaateen bulshada ku nool degmada buulabirde ee gobolka hiiraan kulamada kala duwan oo galaynin waa arkaysay welina fari kama qodna bulshada qaybeeda kala duwan qaar fara badanaa dhiman insha allahu waana wadaynaa waa miitinkeenna ugu horreeyey ama kulankeenna ugu horreeyo ahaa oo aan ka bilownay maamulkaygii aniga degmada madaxgeennadaydii xubnihii kala duwanaa ee maamulka oo aan xog waraysi iyo isbarasho iyo dee waxaa ka mid ah rag hore u sii shaqaynayay iyo bal meeshay wax marayaan wixii caqabaduhu jiro waxyaaba badan waa kala warqaadayna waan isbaranaynay sidoo kale waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka haysta dadka ku nool degmada bulobarte iyadoo dad badan oo ku nool degmada bulobarte ay saamaysay diidmadii lacagta shilinka soomaaliga iyaguna xinta badneed waxay ahayd saaki markii anigu aan magaalada galnay ee aan fadhiisanay meeshii cabitaanada ama laga shaahaynayey ee dadkii oo iska fafadhiyo dadkii wax iibsanayna ay shaqaynayaan tagoon wax dalabsan oon dalbanay oo leeyihi waxaa maqan qadkan waxaa maqan anteenadaa maqan haddii anteenada maqan tahay na sii ilaa anteenada ka timaado lacagta ma tuuri kartid sidaas darteedna waxba ma iibinayn waa arrinta iyaguna xinta badneed oo arkay ahayd waana caqabad jirta oo aad iyo aad dowladda soomaaliya weybaye bilaawa haytee dhisowka garoomo diyaaradeeda faahfaahinta warkan weybaninghaye maxmuud cali cabdulaahi wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo buubyowka hubida xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi omar yaa weliba uusu sheegay inta sanadka cusub ee labada kun toban sagaalka iyo bilaabu doonaa qorshaha reedan dhisowka siyad garoonga aana sayti o eh diyaarado dalka weliba uusu sheegay wasiir omar in qorshaha koowaad ee reedan dhisowka garoonka diyaarado usu eye garoonka diyaarado ee magaalada baydhaba garoomada wadanka waxaa inoo qorshaysnay sideed airport inaan dib u habeyn aan ku bilowno kan baydhabo ayaa ugu horeeyo oo hadda inoo maraya meel aad u wanaagsan waxaa ku xiga kuwa kale oo saddex ah inta kalena waa la dhammaystirayaa oo shaqadaasi way socotaa laakiin waad qiyaasaysaa marka airport wax laga qabanayo wax sahlan maaha processkaas in lasoo dhammeeyo keliya ayadoonan shaqada bilaaban ayaa waqti badan ay qaadataa runtii waa waxyaabaha naga daahay ayay ka mid tahay oo fursado aan aad u weyn aanan u helin dakhli badanna u baahan marka kambaydhaba hadda uu bilaabanaya waxaan rajaynaynaa january gudihiis waxaa la arki doonaa shaqadii oo bilaabatay haddii ilaahay ka raali noqdo saasoo kale wasiirka weliba oos sheegaya intii qiimeen shalay oo keedinga sadanka fudud ee redland dhasakora garoomada kale ee dalka anaseti iyo saamayanga garoomada kiyaala gobolada dalka
waxaan tagnay dhul samareeb waxaan tagnay waxaan tagnay beledweyn marka meelo kaloo badanna waan tegi doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo inagoo wadano engineeradeeni airdrom engineerski qiimeyna waan soo sameynay marka fiiska koowaad oo sideedaasi marka marka laga baxayo airboorradan yaryar waxaan usoo planka ugu jirta in iyagana la siiya qalabkii diyaaradaha lagu habeeyey ee localka ahaa kadibna laga caawiyo sidii airboorkadaasi loo dhisi lahaa loo dhammaystiri lahaa dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe wadda howlgale redlank dhisaba goobo danta guud ee kiyaala dalka
muhaajiriin soomaaliya ka jarta ayaa weybayo deerina dalka isbeena faahfaahinta warkan weybaninghaayo cabdikariin jakarta markabka oya maamulase hay-adda gargaarka ee ga-amo furana ee dalka isbeyn iyo marar sii horeysay mayba toddobaadkan iyo heebo liibiya ayaa ku badbaaday boqolaal muhaajiriin ah oo nafti oo halisa ingiliyaya sidii u deeri lahaayeen wadamada yuruba muhaajiriintan oo soomaalida badan iyo mayba markabka uusa badbaadiyay kiiriday dekada krenavisa ee ku taala magaalada aljeris ee dalka isbeyn ku gadaal markii talyaaniga iyo weliba jasiirada malta iyo diidana antiyo qaabilana qaxootigana sida iyo sheegahaan saraakiilan hadalaya dalka isbeyn muhaajiriintan iyo mayba badanyina bilaan owlaada iyo weliba dhallinyara nolol doon eh haanasey oo dalyo shaqalana xakanagadii ankiyaraan kun iyo saddex boqol muhaajiriin eh yalaha badbaadiye sanadkan sii dhammaadahay sida iyo sheegtay hay-adda muhaajiriinta adduunka ee marki magaajalaha gaabilan kasow i o m a kalabal muhaajiriintaase iyo mayba la kadejiyay xeebaha isbeyn ku gadaal marki talyaaniga ee jasiira malta iyo sheegana antigoon qaabili doono qaxooto horle si kastaba haato dadka badan iyo mayba iyo kumidayna tahriibayaalka haanase ose dhuumalaysi ah iyo ku deereen xeebo talyaaniga iyo weliba malta hay-adaha undooda xuquuqda aadanaha iyo mayba wadamadaasi iyo ka ambaareena go-aamada iyo ku qaadana qaxootiga meelo warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xulafada uu soo hogaamiyowa sacuudi carabi iyo duqeymo kujaysidan dekada xudayda oyo kaxoogayan xusiyiinta yemena waybana duqeyntan yahaka eeday iyo oo xabad joojin lakaka dhawaaqay guud ahaan dalka yemena duqeymogana iyo saasoo kale lala fiirsadee xaafada alqaabiya ee degmada alfiqi waybaana lahakuwaryahayanti duqayntaas yee ku dhalatay khasaarana iska jarta dhimashii dhaawac waybaya duqayntaas hakeedase ee xilli saraakiil ku dareerta qaramada midooba iyo maalmogii dambe ka suganayeen dalka yemen iyo-oona kulamo gaargaare laweeldhadaayeen lamada dhinac ee la dhexdhigay habajoojinta xabajoojinta yalaka ka dhawaaqay dalka yemen yoona xulafada sacuudi horkahaasa iyo yoona sheegahan antiyo roojii doonaan duqaymo iyo dalkaas kujaysadayanga aan ka dambeyntiina banaanbaxyaala ka sugan magaalooyinka gooma iyo beni iyo biliiska kashal dugdan sunta dadka ku ilmaysiyaasa kureed markay banaanbaxyaalka dharfan iyo weerarka qaadeen xarun caafimaad oo laka daawayaye dadka qaba cudurka ebola weerarkan yawey baa ku dhiyay bariga magaalada beni oo ku mid ee magaalooyinka mucaaradka iyo kabadayin oo doorashadii ku dhii lahaydin reedlanka ka dheke banaanbaxyaalkan yawey baa ha ku horjeedana go-aankii guddiga doorashada ee haaye anti afar magaala reedland dhaka doorashada ilaa iyo bilda maarsa guddiga doorashada ee sheegeen anti sababo reedlanka dhaki magaalooyinkaas doorashada ku dhii lahaayeen yeeta amya ku mid eeto cudurka ebola oo meelaasa ku dilaaciya dhinac kaleed madaxweynaha uuse waqtishay sii dhammaadahay ee joseph kabila iyo sheegeen ti maslaxadii ka jarta anti reedland dhaka doorashada balse xisbiyada mucaaradka iyo dowladda ka eedayan antiyo weydiyahayan sidiiyo doorashada musuq maasuqanka ka dhii lahayna master kabila oo talada dalkaas hay tan i sanadkii lamada kun i kowdii yaweyba yahaytaya antuusa gemberka banaayay sanadkii lamada kuntum ilite haabahaata doorashooyinkii uusala ka bedeli lahaay iyo markasta reedland dheke haana ku mida dadkii ka jaran gudo xarunta iyo la shal dogoday kureed markii la weeraray xarunta kureedna biliiska iyo kooyan waybaanayoon adeegsadeena sunta dadka ku ilmaysiyaasa si oon shal dugdaan banaanbaxyaalka ha weerareen xarunta markii dhiyaayo weerarka weyba la gubay haana ku mide teendhooyinka waybana saasoo kale la baliliqaysaday gemberadii iyo miisaska yaaleen xaruumagogasa magaalada beni oo ka taala bariga dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga ee konga wayba subiin ku dilaacay cudurka ebola haabahaata wayba ka dhammaday ilaa iyo hadda saddex boqol oo qof tan ibili agoosta warkay isinkula dareerteen dhugunsadayaal hamiidnimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabana surunkaninkeege jakartiasisaari warkaan oo shir ismaail axmedana seena dareer siyaasi bilaanna farsameeya inta warkanka lamidareedan ku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo